habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeenimada ee idaacadda warsan qodobada warkaygana aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bulshada magaalada baydhabo ayaa aragtiyo kala duwan waxa ay ka dhiibteen doorashada qof iyo cod ee la filayo in ay ka dhacdo soomaaliya hoosu dhac waxaa laga dareemayaa caanaha geela ee magaalada baydhabo dadka lagu arkay calaamadaha coronavirus ee deegaanada gobolka gedo oo sii kordhaya dowladda soomaaliyana waxa ay habraac cusub u dejisay dadka ka duulaya garoomada dalka soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu doorkaroon genaraal xaftar oo laga qabsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee tripoli
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
afarta bisha lixaad sanada labada kun iyo labaatanka waa habeennimo dhegaystayaal khamiisa jimcana ay soo galayso intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka habeennimo ugu darkaroonaa haatanna u diyaargarooba isagoo faahfaahsan bulshada magaalada baydhabo ayaa waxa ay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen doorashada qof iyo cod ee la filayo in ay ka dhacdo soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo diyaariyey waryahana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan
weliba la filaya sanadka hani-aadan lamada kun iyo labaatan kow weyniyadheeda doorasho qof iyadona jaraan cudurka coronavirus ama lankasa covid nineteen iyo fatahaade abaaro maranageeka microfonka la dhex qaaday qaar kumid ah bulshooyinta ka nool magaalada baydhabo iyo walkuweydiinay sidiyo on aragaayan iniyo dhii korta doorasho qofiyed lamada kun iyo labaatan kooga waanuu qaar kumid ah bulshooyinta ka nool magaalada baydhabo iyo ona ku hadlaayaan arrimoogaas
bismillahi raxmaan raxiim aan magacayma booliban sheekh shucayb oo ka nool koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo erafadahimailadhahay doorashada oo lamada kun labaatan ko lamada kun labaatanka oo hatamailadhahay leenqalon aqal qaadahay to haddii horta dhanlinfidi doorasho ma dhigi karto leere haddii baye doorasho dad naqdaana doorasho ma dhigi karto oo taaso liinfanaya mailadhahay ini iyo eedse hata wadanka corona virusa ku jara may kale ku jara may leedahay xoogoo weli degmooyinkii isnisdareero jooga weli eedman badana may leedahay inta badan oo dadka hadda la diiwaangeliyahay maybwaa ama dadka araada rurmayba dad barakacyaale ama deegaanadii oo kale iyo goboladii oo kale ha ku tabeen
maya maya ma dhii kort weliba samawey amni daro wadooyinkii oo hiran meelaa dadka oo nayto kalsooniinas qabna amni daro iyo wadooyinka oo hiran meelaa wadooyinkan hadii furnaado lahaayeen amni jaro lahaayeen hadda mayba hirin wadooyinkii xamar hiriyale inta hiriyale wada fayla male milaban bahaa korta male safar fayla male maadaama dadki faylahaaya oo aqalyaalka haayeen iyo walaydhan dadki amnilaniska kooy koran lahaayna oo nayto hadana lagu obs jara karon karona jar karantiil walaas jar imnis dhawaanayleeray ma dhii korto doorasho xalihala haha dhii korto hadiiba oo lagheli dhii korto lahaa in badan sababto ka dhii korto waybwaa inta badan magaaladooda qaar maybwaa amnisha sugnisla baydhabo oo kale meelo qaar iyo bashaab iskuroog meelo qaarna si baydhabo oo kale amnisha sugni ka dhii kortee lahaa maaha haddii adheeda doorasho qof iyo weliba yanagadaaseta inka horeytay tan iyo burburkii dowladii maxamed siyaad bare cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan radio warsan baydhaba
dadka lagu arkay calaamadaha coronavirus ee deegaanada gobolka gedo ayaa sii kordhaya waqtiyadii u dambeeyey saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dad badan oo sheeganaya calaamadaha cudurka corona lagu arkay deegaanada gobolka gedo iyadoo oo dadkuna ay sheegeen in aysan haysan goobo ay isku baaraan qaar ka mid ah dadka ku nool deegaano hoos taga degmada buurdhuubo ee gobolka gedo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay arkeen dad badan oo sheeganaya calaamadaha lagu yaqaan xanuunka covid nneteen korneyl aadan axmed xirsi rufle oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay in ay jiraan dad badan oo calaamadaha lagu arkay kuna nool deegaano hoostaga degmada buurdhuubo dowladduna ay gargaar gaarsiisay deegaanada qaar dowladda soomaaliya ayaa dhowr jeer gargaar caafimaad waxa ay gaarsiisay deegaano ka tirsan gobolka gedo waxaase muuqataa in dad badan ay sheeganayaan wax u eg calaamadaha cudurka coronavirus suuqyada magaalada baydhabana waxaa hoos u dhac laga dareemayaa caanaha geela warbixintan waxaa qalinka u qaatay soona diyaariyay cabdinaasir maxamed cabdiraxmaan
gadowga caanada geela ee magaalada baydhabo yalaku dareemahay hoosandhiyowin kurid markii bilay ramadaan qiimo caanada galaaskili shalsiisadaayi qiimo diirow labaatan kun ilaa iyo labaatan iyo shan kun shilin soomaaliga ee hadamabaala shalsiisadaha ee tumili kun shilin soomaali galaaskiiba caanada geela ee magaalada baydhabo lankasheenow baadiyada dheer maybaa kahirin nololo bulshada ka nool magaalada oo iitan isticmaalayaan marana geega booqday suuqa weyn ee lakagadow caanada ya meelasay kula kulami dad kukooyi baadiyada osheeni caanada iyo haan magaalada degan oo ka shaqaysidow haanaase olanka sawga disleyde falastiin maxamed iimaan maybaya kumid tataa dadkeega disleyde kureed gadowya sheegay ini maalintiin ka badan iyo degsidaasa lama jirkan oo caanada geela ee meelaaso iyo kuweydiyaasa nolol maalmeedshe
falastiin maxamed ibraahim oo hoolka caanada olaka gadow kiwahooble majirka aan hela malambooli siyeta hooble hir tumili kuwa gade alaa jirka aan fartunkum labaatan baa ka gade labaatan naani le oblaada farunog ee kahaay dugsidankaka dhiibahay soonkeena infaylahay soonke afar boolahaysi labaatan shan kuwa gadadaan intaas olo ku helaani hadda laakiin suusgagoobnu hor eron beesne kalo beeselenka nage mayt tumili kuwa anigtumia faragagantan yeelaynaga daas mayti oo suusade min bardenas tumi afartan kagadalay kanagay oo suusnagas beesmay ku helow
faadamo xasan oo labaatan sano gadaasi caanada mayb ayaa ku warbiday xiliyada caanada qaaligina gadaase iyo marka hoosandhiyow ku kooyo haa amang dheer aanad hagalnay labaata ilisani aana gadahay labaata ilisana olaada ka korsani alxamdulilah onogeedi dhalnay olaada dhale ilaa dhageekasidato madna ka saaran madna faayidaan xilligii jiilaal etaan may waa beesi ku dheelaan xilligii oo roob etaan beesi ka dhumiyaan alxamdulilah ree beese wala ilaahay ninku alaf ku amahay geek shalay mayli gaday haa hununa tume faraka gaadaan tii barir tumi liya ka nagaan tii kala kunkini ku gadaamaa ku gadadaan oo on walba maka daraan on tood hoomuñe suusugaboob dhanaawmuñ hareer may yaka gadaan madunun wala garoor gadaan ho barang garoor sufu gadaan wala al wala urfadaan gadaan wala baba adil ko kunaad gadaan qiimasha aadi maay hoob roob koy aadi gaboobinyi hoob jilala tan gaalo geeg ishalay aadi le isnis maadle wal shal bahang malle laakin hoob oo wala al wala un arna lek gadaan ha hoob ni bari dhagisa gadaan hoob mayata gaala gadaan ha moote ala wan kusugahayn gobsadaan asarki gadgadisdaan kuma saardaan
markii laku reebo xiliyada gugo iyo xagayga mayba daaqsimaad fayle helay xoolo shal duwan ee baadiida gaar ahaan geela oo inta badan lahakumaalo caanada bulshada inka badan isticmaalka baadi iyo magaalaba
wuu mahadsan yahay wariyeena cabdinaasir axmed mayow oo faahfaahinta warkaasina la socodsiinayay kaasi oo ku aadanaa caanaha geela magaalada baydhabo oo isbeddel laga dareemayo weli warkii habeennimo ayaad dhegaysanaysaan dowladda soomaaliya ayaa habraac cusub waxa ay u dejisay dadka ka duulaya garoomada dalka soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in horaanta toddobaadkan dib loo fasaxayo duulumaadyada diyaaradaha ee dalka hase ahaatee waxa ay soo bandhigtay dowladdu habraac qeexaya hanaanka duuliwaa duulitaan ee rakaabka wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomar oo la hadlay warbaahinta waxa uu ka hadlay qorshaha dowladdu u dejisay rakaabka ka duulaya garoomada dalka waxa uu tilmaamay in la diyaariyey jaakado iyo agab kale oo looga hortegayo xanuunka corona dhinaca kalena waxa uu sheegay in looga baahan yahay dadku in ay qaataan mas-uuliyad dheer waa mas-uuliyad dheeraad ah oo ku aadan badqabkooda maadaama soomaaliya ay ka mid tahay ama ay ka mid noqonaysay dalalkii ugu horeeyey ee dib u fasaxa duulimaadyada iyada oo weli dunidu kala xiran tahay duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah ayaa horey hakad loo geliyey sababo la xidhiidha ka hortaga cudurka covid nneteen oo saameyn weyn ku yeeshay caalamka waxaana dowladda soomaaliya ay tilmaamtay in horaanta toddobaadkan la fasaxayo duulimaadyada inkastoo ay jiraan cabsi laga qabo in arrintaasi saameyn ay dhaliso halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo jenaraal xaftar oo ka dagaalama gudaha dalka libiya ayaa waxaa ciidankiisa laga qabsaday garoonka diyaaradaha ee dalka libiya ee tripoli wararka ka imaanaya dalka libiya waxa ay sheegayaan in dagaalyahano taabacsan dowladda ay iyo waa dowladda ay qaramada midoobay taageerto ee libiya in ay dib u qabsadeen garoonka diyaaradaha waxaana halkaas laga saaray ciidamada jenaraal xaftar waa jenaraal khaliif xaftar oo horey halkaasi gacanta uga dhigay waxaa in muddo ah hakad galay howlaha garoonkan balse dadka falanqeeya siyaasadda waxay sheegayaan in arrintani ay tahay guul weyn oo u soo hooyatay dowladda waxay arrintani imaanaysaa xilli ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu xalinayo colaadda libiya hogaamiyaasha ka tirsan labada dhinac waxay u safrayaan dalalka dibadda si ay ugu qaybgalaan wadahadallada saraakiil sare oo ka tirsan dowladda waxay ku sugan yihiin ruushka sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in xaftar uu u safray dhinaca dalka masar warkii habeennimo ee dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha warsan halkaas ayaan kusoo gebagabaynayaa